أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شطى رحمه الله تعالى فصل في نصاب البقر فصل هذا متكن فاصل مدوح كلا ساره fii nisaabi albaqari looda nisaabkeedii ayuu u fasiliyaa sheekha bacdamaa uu soo dhammeeyey nisaabkii geela iyo habka geela looga sakeeyo wuxuu dooni sheekhu raximahu llahu tacaala fasalkan inuu ku faahfaahiyo bal looda iyo habka looga sakaynayo iyo cadadka loodu haddii ay gaarto in laga sakeeyo ay waajib tahay awalu nisaabi albaqari looda nisaabkeeda waxaa ugu horeeya halaahuuna soddon neef ayaa ugu horeeya wuxuu ku yidhi sheekhu raximahu llahu tacaala looda marka sakadu ay waajib ku tahay waxaa shardi ah in soddon neef ay gaarto loodu soddon neef markay gaarto markaasaa qofkii maaliga ahaa oo xoolaha iska lahaa waxaa waajib ku ah inuu ka sakeeyo soddon wixii ka yar wax sakaahoo ka waajibahaya ma lahan looda dii maalan labaatan neef oo lo-ah ama sagaal iyo labaatan neef oo lo-ah qofku hadduu iska leeyahay wax sako ah oo waajib ku ahi ma jiraan marka loodu haddii ay soddon gaarto maxaa laga bixin xisaab ahaan wa fiiha fi halaahiin soddonkaas tabiicun ayaa ahaaday dibi tabiicaasaa laga bixin dibigaasoo lahu sanatun hal sano ay u sugnaatay naf dibi ah oo hal sano jir ah ayaa laga bixin oo waajib ah loodu haddii ay gaarto soddon hal sanuu jiraa dibigaasi wa dakhala fi thaaniya inuu hal sano jiro waa shardi dibigu haddii hal sano uu ka yar yahay sakada laguma bixin karo maxaa yeele aada u yar yahay markaa in hal sano ay u buuxsantay sanadkii labaadna uu madaxa la galay waa shardi sumiya bidaalika magacaasaa lagu magacaabay tabiic liannahu yatbacu ummahu fi lmarca hooyadiisuu u raacaa daaqa oo wuxuu gaaray xilli uu daaqa uu isaguna uu raaco xoolaha kale wa fii arbaciina wa fii arbaciina afartan dhexdoodana waxaa ahaaday musinnatun mid dhallimaysatay haddii loodu afartan ay gaarto afartan neef ay gaarto waxaa ka waajibaya neef musinno ah musinna sababta loogu magacaabay waxaa weeye waa litakaamuli asnaaniha ilkaheedii oo dhan ayaa dhammaystirmay wax iligoo hadda kabacdi usoo dhalanaya ayaan jirin marka neefkaa musinnaha afartan neef loodu hadday gaarto musinnadaas ayaa waajiba in la bixiyo imise sanay jirtaa marka musinnadu lahaa musinnada waxaa u sugnaaday sanataani laba sano wa dakhalat fi haalita sanadkii saddexaadna madaxay la gashay neefkaa laba sano jirka ah ayaa in laga bixiyo waajiba haddii loodu ay gaarto afartan wa haakadaa sidaas ayaa alxukmu xukumku ahaaday qaacidadaas iyo nidaamkaas iyo habkaasaad ku socan ilaa maa laa nihaayati lah ilaa cadad iyo xisaab aan dhammaad lahayn laga gaaro habkaa sakada looda u bixiyuu ku yidhi sheekh oo habka ulajeeddada laga leeyahay maxay tahay yacni soddon walba waxaad ka bixin tabiic neef hal sano jir ah afartan kastana waxaad ka bixin neef laba sano jira nidaamkaas ee habkaa u soco maalan loodii soddonay gaartay soddon waxaad ka bixin hal neef oo hal sano jira soddon iyo shanay gaartay waa waqsi shantaasi waxba siyaadin mayso oo sakadii kugu kordhin mayso soddon iyo sagaalay gaartay weli halkii neef halkii neefaa laga bixin oo weliba ahaa kii sanadkiisu hal sano jiray afartan markay gaarto ayaa waxaa isbeddelaya xagga da'dii neef waxaad bixinaya markaa laba sano jir ah kontanay gaartay weli waa musinnadii lixdan ay gaarto markaasaa isbeddel imanahaya marka isbeddel markaasuu imanahayaahoo liannahu lixdankii waa laba soddonaad laba soddonaad waxaa ka waajibaya markaa laba tabiic laba tabiic ayaa ka waajiba lixdan iyo shan wax isbeddela ma laha labadii tabiicood lixdan iyo sagaal weli labadiiya taagantaa labadii tabiicood isbeddelku goormuu imaan loodu markay u buuxsanto toddobaatan toddobaatan markay gaarto ayaa markaas waxaa ka waajibaya tabiic iyo musinno maxaa yeelay waa hal soddonaad iyo hal afartanaad toddobaatan iyo sagaalay gaartay weli intii waa tabiicii iyo musinnadii siddeetan markay gaarto markaasaa isbeddel imanahay maxaa yeele laba afartanaad wey oo markaa waxaa ka waajibaya laba musinno laba musinno ayaa ka waajibaya caddadku hadduu sii socdo ilaa sagaashan waxaa ka sokeeya siddeetan iyo sagaal ilaa laga gaaro waxaa waajib ku noqon labadii un labadii musinno wey sagaashan uu gaaro sagaashan hadduu gaaray saddex soddonaad wey qaacidadii aad ku soxanoo waa saddex tabiic markaas saddex tabiic wey boqoluu gaari loodii waxay ku gaartay boqol wax isbeddela ma laha weli saddexdii tabiicu boqol iyo toban ayay kuu gaartay loodii boqol iyo toban haddii gaarto markaa waxaa imanaya isbeddelaa imanaya oo marka waxaa ka waajibaya laba musinno ilaa musinaadkii waxaan soo marnay waa laba siddeetanaad waxaan leeyahay laba afartanaad siddeetan iyo noqon iyo hal tabiic laba musinno iyo hal tabiic ayaa boqol iyo tobankii waajib ka noqonaya haddana loodii way kuu barakootay waxay kuu gaartay ilaa boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan hadday gaarto waxaa imanaya masaladii aanu soo qaadanno geela aanu ku soo qaadanno itifaaqu lfardayn itifaaqu lfardayn masaladaas imanaysoo laba farada iswaafaqay oo markaa dhinac markii loo fiiriyo waa afar tabiic dhinac markii loo fiiriyo waxaa ka waajibaya afar tabiic maxaa yeelay afar afartanaad waxaan leeyahay afar soddonaad wey waxaa ka waajibaya dhinac markii la fiiriyo afar tabiic marka afarkaa tabiic waad bixin kartaa waxaa kalood bixin kartaa saddex musinno maxaa yeele waa saddex afartanaad dhinaca afartanaadka markii loo xisaabana saddex afartanaad wey marka kii aad doonto adigaa khiyaar leh kii aad doonto ayaad bixin oo masaladii geela aanu ku soo marayno itifaaqu lfardayn marka saasuu ula jeedaa sheekhu markuu ku leeyahay wahaakada alxukm qaacidadaas ayaad mar walbaba ku socan wa awalu nisaabi alghanami ariga nisaabkiisiina waxaa ugu horeeya da'nan kaana ida ha ahaado aw macsan ama aricad ha noqdo wuxuu doono ha noqdee nisaabkiisa waxaa ugu horeeya arbacuuna afartan ama ida ha noqdo ama aricad ha noqdo waxaa ugu horeeya afartan afartan wixii ka yar wax zakaahu ka waajibayaa ma jiraan ariga arigu hadduu afartan kuu gaaro ama ha noqdo aricad ha noqdo ama ida hadduu noqdo maxaa ka waajibaya marka wa fiiha fii arbaciin afartankaas waxaa ahaaday oo ka waajibaya shaatun hal neef hal neefaa ka waajibaya arigu hadduu afartan kuu gaaro hal neefaa waajibaya marka halkan neef maxaa loola jeedaa wa hiya shaatada afartanka aad ka bixinaysid jadacatu da'nin neef ida ah oo ilka dhacsaday wey waa hal sanuu jiraa neef idaa ah oo hal sano jiraad ka bixin aw amase waxaa kaloo kuu bannaan haniyatu maczin neef aricad ah oo ilka dhacsaday kii aad doonto adigaa khiyaar leh ama aricad ka bixi ama ida ka bixi ida haddaad ka bixinaysid waa inuu hal sano gaaro haddii aricad aad ka bixinaysidna waa inuu laba sano gaaro neef aricad haddaad ka bixinaysidna laba sano inuu gaaro waa shardi aricadka wa fii miatin wa ixdaa wa cishriin boqol iyo labaatan iyo kow haddii arigaagu gaaro boqol labaatan iyo kow hadduu gaarona waxaa ahaaday shaataani laba neefa ahaaday laba neefaa ka waajibay ariga waksigiisa aada u badan inta cafigiisaahoo la cafiyey ayaa iska badan fiiri afartan aan ka soo bilownay kontonkii wax isbeddela ma leh kontonuu kuu gaaro waa halkii neef lixdan halkii neef toddobaatan halkii neef siddeetan yacni weli waksigiiyaa socda sagaashan markuu kuu gaaro boqol iyo labaatan iyo kow markaasaa laba neef kugu waajiba wixii ka sokeeya hal neef wa fii mi'atayni wa waaxidatin laba boqol iyo hal markuu kuu gaarana laba boqol iyo hal markuu kuu gaaro arigii kuu barakooday halaathu shiyaahin saddex neef ayaa ka waajibayo ari ah saddex neef oo ariga ama saddex neef oo idaa waxaa doonto bix isagana fiiri imisaa u dhexeeyo cafisa wa fii arbaci mi'atin afar boqolna waxa ahaaday arigii uu kuu barakooday afar boqol uu kuu gaaray afar boqolna waxaa ahaaday arbacu shiyaahi afar neef oo ari ah ama afar neef oo ida ah ayaad ka bixin wey uma markaa kabacdi xisaabta waxay ku socan fii kulli mi'atin boqol kasta shaato boqol kasta waxaa ka dhiibi hal shaato shan boqol waa shan neef lix boqol waa lix neef kun hadduu kuu gaaro toban neef wey xisaabta saasay isbeddel ku samaynaya faslun fii nisaabi alquut faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fii nisaabi alquuti raashinka nisaabkiisii ayuu u fasaliya xoolihii habka looga sakaynayo iyo axkaamtoodii waan soo baranay halkan haddana sheekhu wuxuu ka gudageli bal raashin beertu hadday kuu baxdo raashinkaa habka looga sakaynayo ayuu noo sheegi sheekhu wa huwa quut horta waxaa la yidhi quudkuu tacriifin sheekha marka hore wuxuu xadaynaa quud maxaa sharcigu u yaqaanaa quud wa huwa quudku kullu maa shay kasta wey shaygaasoo yuqtaatu la quudeysto oo la cuno shay wax walba ee la cuno wey ikhtiyaaran min ikhtiyaarin khiyaarna loo cuno wax walboo khiyaar loo cuno wey oo min alxubuubi xabadihii raashinkahay ah xabadihii raashinkahayoo la cunayay ah tusaale maxaa ka mid a wadaalika kalburri qamadigii oo kale kalburri qamadigii oo kale waashaciiri sarreentii oo kale waalursi beriiskii oo kale ganlaydiyaa la mida digirtiyaa la mida wax waa tusaale wey lama soo koobin waxyaalaha bini aadamku uu quud ka dhigto oo uu cuno lama soo koobina waa tusaalaa lagu siiyey wuxuu ku tacriifiyey sheekha quudka sakadu ka waajibaya muxuu yahay wuxuu yidhi kullu maa yuqtaatu wax walba oo la cuno weeyo la quudeysto ikhtiyaaran min ikhtiyaar khiyaarna loo cuno oo waxa khiyaarka loo cunayo la yidhi waxaa baxay wixii khiyaar aan loo cunine dhibaato iyo duruufo loo cunayo wixii duruufaha loo cunayo xilliga abaaraha oo kale abaartu markay dhacdo waxyaalaha la cunayo oo daruuro awgeed loo cunayo sida midhaha geedaha qaybo ka mid a oo markii aaranku uu jiro barwaaqa ay jirto aan la cunin laakiin xilliga abaarta markii la gaaro la cuno midhaha noocaas oo kalea wax sakaaho ka waajibaya ma jiraan leannahu ikhtiyaar looma cunee waxaa loo cunaa xaalatu daruuriyaa loo cunaa xaalatu daruura ikhtiyaaran loo cuno oo min alxubuubi xabadihii ah wadaalika kalburri waxyaalaha raashinka la cuno waxaa ka mid a burkii oo kale haddee burka ulajeeddada laga leeyahay midkan annagu af soomaaliga burka aan u naqaano loolama jeedo kitaabku sidaa ulama jeedo bur annaga waxaan u naqaanaa midkan daqiiqa ah oo budada ah oo cajiinka iyo lagu darto kaasa af soomaaliya annaga waxaan u naqaan bur laakiin kitaabku si kaleu ula jeedaa burka kitaabku wuxuu ula jeedaa qamadigii naftiisii liannahu burka waxaa laga sameeyaa qamadi marka xubuubtiya hadda loola jeedaa ilaa wil wuxuu kuu soo sheegay min alxubuub xabado noolnool xabadaha noolnool oo beerta ka baxaya kalburri qamadigi qamadigi wey waxaa loola jeeda hadda qamadigi baxaya oo kale washaciir sarreentii oo kale waalursi waa nooc yacni ka mida qamadiga qamadiga nooc ka mida wey shaciirka waalursi beriiskii oo kale fuulkii digirtii oo kale ximaskii oo kale diradii sida masagadii oo kale kulli waa la mid wax walboo raashin oo beeraha ka baxoo la cuno oo cuntoba loogu isticmaalo sakadu waajib wey in laga bixiyo marka wixii quud loo isticmaalo la yidhi quud wixii loo isticmaalay raashin waxaa baxay wixii aan raashin loo isticmaalin laakiin habab kale iyo nidaam kale loo cuno maalan qudaartoo kale qudaarta sakadu waajibka ma aha ilaa qofku inuu ku ganacsanayo mahan haddii baabu tijaara ay noqoto ood ka ganacsanayso waa gooni laakiin maalan adiga waxaa beer beeraha beer waxaad leedahay yaanyo ah ama beer waxaad leedahay mows ah mowskii kamana ganacsatid kama ganacsatide waxaad iska sadaqaysato iyo waxaad adigu iska cuntow marka mowskii iyo liintii iyo lowskii iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah basbaaskii oo kale iyo waxaasoo dhan sakadooda waajib ma ah leanna wax beerba ka soo baxa oo sakadoodu waajib tahay waxaa ka jira wixii raashin ahaan loo cuno sida burka shaciirka qamadiga digirtii iyo beriiskii iyo wixii la mida iyo waxaa kaloo la mida timirta iyo zabiibka timirta iyo zabiibka waa waxa laysku yidhaaho himaarta waxa himaarta laysku yidhaaho iyagana waa waajib in laga sakeeyo wa fii nisaabi tamri wazabiib wa fii nisaabi tamri wazabiib timirta iyo zabiibka nisaabkooduna waa u fasal oo waxaan ku cadfaynaa fii nisaabi alquut faslun fii nisaabi alquut raashinka nisaabkiisii ayuu u fasal yahay wa fii nisaabi tamri wazabiibna waa u fasal timirta nisaabkeedina waa looga hadli timir hadday kuu soo baxdo iyo zabiib hadduu beerta kaaga soo baxo iyagana sakadoodii iyo habka looga sakeeyo iyo nisaabkoodii awalu nisaabihaa awalu nisaabihaa nisaabi almadkuuraat madkuuraadkaas waxyaalaha la soo sheegay nisaabkoodii waxaa ugu horeeya khamsatu awsuq marka markaanu leenahay waxyaalaha raashinka bisa ayaa sakadooda waajib tahay oo raashin ahaan loo cuno sida beriiskii iyo gallaydii iyo digirtii iyo masagadii iyo beriiskii iyo waxyaalahaas oo kale ayaa sakadooda waajib tahay oo qudaarta waajib ma aha qudaar hadday kuu baxdo in la laga sakeeyo waajib ma aha markaanu leenahay waa haddii tijaaro aadan u isticmaalin ganacsi ama haddii beer qudaara aad iska leedahay oo beer liina ama beer maws oo kale ayaa kuu baxda can baa kuu baxa laakiin suuqaad keensataa waad ka ganacsataa de markaa waxay geli tijaaradii waa waajib markaa in laga sakeeyo tijaaradii waajib weeyo ganacsigii noqday hadduu ganacsi noqdo qudaartii aad ganacsi u isticmaashid waa waajib wey markaa waa ka sakayni laakiin marka la leeyahay qudaarta lagama sakeeyo waa haddii aadan ka ganacsanayo haddii aadan ka ganacsanayo awalu nisaabihaa nisaabi almadkuuraat waxyaalaha la soo sheegay oo timirtii iyo zabiibkii iyo burkii iyo shaciirkii iyo ursigii iyo wixii la mid ah nisaabkooda waxaa ugu horeeya khamsatu awsuqin ayaa ugu horeeya shan dibirar beertu haddii ay kuu gaarto khamsatu awsuq shan dibirar hadday kuu gaarto waa waajib in sakada laga bixiyo marka maxaa loola jeedaa khamsatu awsuq macnaha loola jeeda maxay tahay wuxuu ku yidhi sheekhu walwasqu halkii wasqi shan wasqiyaa lagu yidhi halkii wasqi situuna waa lixdan saacan min saacin ee suus ah khamsatu awsuqaa la yidhi shan wasqi shantaa wasqi halkii wasqiba waa lixdan suus halkii wasqi lixdan suus wey marka waxay kuu noqon situun fii khamsa lixdanaad waxaad ku dhufanee shan lixdan haddii shan aad ku dhufatid waa halaaثu miئati saac saddex boqol oo suus wey marka beerta kuu baxday haddii saddex boqol oo suus ayba gaarayso markaas way marka lagu leeyahay zakaa kugu gashay zako ayaa beertii kugu gashay leanna waxaa weeye waa khamsatu awsuq ayaa xadiisku sheegay nebigeenna sala allahu calayh wasalam lafdiga nabigu ku dhawaaqay sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa khamsatu awsuq shan wasqi beertu hadday kuu gaarto shanta wasqi haddii la fasiro halkii wasqi meequu noqon halkii wasqi waa situuna saacan lixdan suus wey lixdan suus halkii suusna waxaa weye waa afar combo halkii suusna afar combo marka lixdankaa suus halkii wasqiba haddii lixdan suus uu yahay sitiin fii khamsa lixdanaad waxaad ku dhufanee shantii alaaa mia saacay kuu noqon marka beertii saddex boqol oo suus saddex boqol oo suus saddex boqol oo suus haddii raashinkii beerta ka soo go-ay uu kuu gaaray waa waajib markaa inaad sako ka bixiso wixii saddex boqol oo suus ka yar beertu hadday kuu noqoto wax sakaaho kugu waajibaya ma jiraan haddaan koombo u bedelno saddexdii boqol koombo haddii aan u bedelno leannu saddex boqoloo suus weeyaan halkii suusna muxuu noqonaa afar koombo oo koombadan c b c ay ku qoran tahay ama siliid qumbaha loo yaqaano taas wey waa lixdan suus waxaan leeyahay saddex boqoloo suus halkii suusna waa afar koombo saddexdaas boqol oo suus halkii suus afar koombo marka maxaynu kuu noqon waa halaaثu miئatin fii arbaca saddex boqolaan waxaan ku dhufanaynaa marka afar saddex boqol afar ku dhufo maxaa yal halkii suusba afar koombo weeyaan mar muxuu kuu noqon marka waxay kuu noqon kun iyo kun iyo laba boqol oo koombo wey koombo markaan u bedelno marka kun iyo laba boqol oo koombo wey waa beerta markii aad doonaysid nisaabkiisa inaad ku fahamtid koombo ahaan koombo ahaan inaad ku fahamtidna waa kun iyo laba boqol oo koombo beertu hadday kuu gaarto waajib wey marka inaad zake ka bixiso kun iyo laba boqol oo koombo wixii ka yarna sakadooda waajib ma ah marka khamsatu awsuq saas haddii yani loo taxliiliyo saas inoo soo bixi haddii la fasiro khamsatu awsuq awalu nisaabihaa khamsatu awsuq wاlwasqu halkii wasqina situuna saacan lixdan suusun wasaacu halkii suusna arbacatu amdaad waa afar koombo halkii suusna waxaa weeye afar koombo walmuddu halkii mudna halkii koombo naftiisa halkii koomboan rabnaa haddana in lasii miisaamo oo rodolka lagu miisaamo rodolka loo yaqaano baqdaadi walmuddu halkii koombo halkii mudna ridlun waa hal rodol iyo wa hulutun hal rodoloo saddex meelood loo qaybiyey halkiisii meel halkii mud markii la yidhaaho yacni ha lagu miisaamo markaa rodolkii baqdaadiga rodolka baqdaadi waa ciraaq yacni waa ciraaq miisaankii ooli jiray xilligii kutubtan la qoraayey miisaankii wax lagu miisaami jiray rodol u ahaa halkii koombo marka waxay noqonee waa hal rodol iyo hal rodoloo saddex meelood loo qaybiyey halkiisii meel saasay noqon mudkii waa rodol rodol iyo hulus saasay noqon marka hadduu halkii mud ama halkii koombo halkii koombo hadduu kuu noqday hal rodol iyo hulus hadduu kuu noqday saacii marka haddana xisaab ahaan ku dhufo rodol iyo hulus saacii haddana ku dhufo ilaa saacii muxuu ahaa arbacatu amdaad halkii suus afar muduu ahaa afar koombo afar koombo halkii mudna muxuu noqday rodolkii baqdaadi muxuu noqday waa hal rodol iyo hulus marka kaasaad waxaad ku dhufanee saacii ku dhufo saacii arbacatu amdaad ahaa ayaad waxaad ku dhufanee rodol iyo hulus marka wuxuu kuu noqonaa waa shan rodol iyo hulus kullu saacin wey halkii suus kullu saacin wuxuu noqonaa shan rodol iyo hulus saasuu noqon shan rodol iyo hulus halkii suus hadduu kuu noqday shan rodol iyo hulus uu kuu noqday beerta dhanna khamsato owsaqooda meeqa suusuu ka koobnaa saddex boqoloo suusuu ka koobnaa soo maaha saddex boqol oo suus marka shan rodol oo hulus oo halkii suus noqday halkii suus ayaa markaan rodol u bedelno wuxuu noqday shan rodol iyo hulus shan rodol iyo huluskaasaad waxaad ku dhufanee saddex boqol saddex boqol ilaa beertii waxay noqda markii suus ahaan la yidhaaho saddex boqol oo suusay ahayd rodolaan rabnaa inaan u bedelno haddana saddexdii boqol waxay kuu noqonaya marka kun iyo lix boqol oo rodolkii baqdaadiga ahaa xisaabta waa iskeeni marka waa rodol baqdaadaan u bedelanan haddana rodolkii baqdaad ayaan u bedeladna haddana maxaa yaele habkaad u bedelaysa waxaa weeye habkuu kitaabku kugu sheegayo fiiri wuxuu ku yidhi wasaacu halkii suus waa arbacatu amdaad walmuddu halkii koombana markii rodolka ciraaq aan idhaa aan ku miisaanno halkii koombo miisaankeedu meeqay noqon rodol iyo hulus marka mudki saaci meequ kuu soo bix marka inaad ogaataa la rabaa ilaa saaci meequ ka koobnaa arbacatu amdaad saaqi meequ ka koobnaa afar mud saaci halkii mudna wuxuu noqonaa rodol iyo hulus rodol iyo hulus lagu dhuftay afar waxay soo bixi marka waa shan rodol iyo hulus uu kuu noqonaa halkii suus waa halkii suus shan rodol iyo hulus uu noqonaa shantaas rodol iyo huluskii jamiicu seecaan oo dhan ku dhufo marka suusiyaalkii oo dhan oo saddex boqol ahaa saddex boqol ahaa ead ku dhufan kun iyo lix boqol oo rodol oo noo soo dhaqi rodolkii ciraaqi markaan dhan marka saas xisaabta isku keeni marka walmuddu ridlun wa hulutun wa tuctabaru khamsata awsuqa aanu sheegayno oo beerta aanu nidhi khamsata awsuq waa inay gaarto waa kun iyo labadii boqol oo koombo haddaan koombo u bedelno kun laba boqol iyo koombadii waxaa la fiirin in beertu ay dhan tahay kun iyo laba boqol oo koombo bacda aljafaafi qallalidda ka bacdi waa inuu raashinku bislaado oo qallalo oo engego genley hadday tahay genleydii waa inay maaragtaa cargadii ay ka baxdo oo genleydu ay engegto oo ay qallasho hadduu qamadi yahay qamadigu waa inuu qallalo beriisku hadduu yahay beriisku waa inuu qallalo wax bashaqo oo cargaa waa inuusan ahayn cargada lama xisaabo beertu markay bislaato markaa ka bacdi aa la xisaabi oo la leeyahay khamsatu awsuq ma dhan taha beertan khamsatu awsuqi ma dhan tahay wa tuctabaru lkhamsatu awsuq khamsatu awsuqi waxaa la fiirin bacda aljafaaf waatacbiya waxaa loola jeedaa bimacnaa attanqiya watanqiya bacda atanqiya saafigarayn ka bacdiyaa la xisaabaa beerta markii laga saafigareeyo min attiini waalqishri alladii laa yu'kal wixii aan la cunayno sabuulkii iyo waxaasoo dhan markii laga saafigareeyo iyo qobkii genley hadday kuu baxdo oo kale genleyda marka la leeyahay inay dhan tahay kun iyo laba boqol oo koombo horta marka hore sabuulkiiyo sidiisa koombada ku ridi mayso kumana xisaabaysa sabuulkii waa inaad ka fiiqdo genleyda waa inaad ka fiiqdo genleydina ha qallasho ha qallasho oo cargadii ha ka baxdo sabuulkii ha laga fiiqo markaa kabacdi wey marka la xisaabayo beerta bilkaylina ayaana lagu fiirin miisaan maya miisaan lagu fiirin maaye bilkayli beeg ayaa lagu fiirin kun iyo laba boqol oo koomba waa inay gaarto ama saddex boqol oo suus dhinaca suuska markaan u xisaabno meeqaa ka waajibi marka beerta noocaasa meeqaa laga bixin wayajib waxaa waajibaya fiiha fi lkhamsati awsuq beertii khamsato awsuq hadday kuu dhasho khamsato awsuqii koomba haddaan u bedelnay wuxuu noo noqday kun iyo laba boqol kun iyo laba boqoloo koombuu noqday kun iyo labadaaba koomba waxaa ka waajibaya alcushru cushuraa ka waajibaya toban meelood meel ayaa ka waajibaya toban meelood meel ayaa ka waajibaya marka oo marka haddaan suusiyaalkiin idhaaho suusiyaalkii haddaan idhaaho saddex boqol oo suus markaan idhaaho saddex boqol suusiyaalkii haddaan u cabirno waa soddon suusay noqon soddon suus ayay noqon soddon suus keliyahay noqon markaan idhaaho koombooyinkii cushar ha loo bedelo markaan idhaaho boqol iyo labaatanay noqon boqol iyo labaatan koombo boqol iyo labaatan koombo toban meelood intaasoo noqon kun iyo laba boqol markii cushur ilaa toban meelood loo qaybiyo boqol iyo labaatan koombo boqol iyo labaatankaas koomba ka waajibay goormo marka cushur la leeyahay tobankii beertii kuu baxday toban meelood u qaybi hal meel bis ayaad masaakiinta siiyay kun iyo laba boqol oo koombo boqol iyo labaatan koombo bisaad bixinay oo kugu soo aaday waa cushur toban meelood hal meel goormo marka cushurkaa la bixinayo in suqiyaad haddii la waraabiyey beertii haddii la waraabiyey bilaa ma'unatin qarash la'aan wax qarasha hadduusan kaaga bixin wadaalika kama darin roob oo kale roobkaa ilaahay keenay ayaa beertii ay ku waraabtay oo ay ku baxday dhaan iyo biyo meel kale laga soo jiidayo iyo tubbo beertii aad gelisay iyo motoor aad ka soo jiiday tubbo oo tubbooyin aad ku furayso oo beeshii tubbooyin ku waraabinayso iyo maleh qarashkaa kaagama bixin waa roob bis roob bis haddii ku cabtay waa cushur beertu intii ay baxday toban meeloodaan u qaybin hal meelaad miskiinka siin sagaalna adigaa reebanaya tiscatu acshaar yabqaa fii mulkik tiscatu acshaar aduu kuu baaqi noqonaa sagaal meelood adig kuu baaqi noqon hal meelaad masaakiinta siin wa nisfu alcushri cushurka niskiis ayaa waajibaya boqol iyo labaatankii koombo niskeedu waa lixdan koombo bis lixdan koombo bisaa waajibaya in suqiya beertii haddii lagu waraabiyey bima'unatin qarash haddii lagu waraabiyey wadaalika ka nadxin dhaan oo kale dhaan oo kale rati la soo dhaamiyey iyo dameero la soo dhaamiyey iyo tubooyin meelo kale laga soo jiiday oo saacad loo xirayo saacad lagugula xisaabtamayo iyo waxyaalaha haddii beertu ay ku cabtay qarash waa nisfu alcushri ayaa ka waajibaya nisfu alcushri ayaa ka waajibayo boqol iyo labaatankii koombo meeshii aad ka bixin jirtay lixdan koombo bisaad ka bixinay haddii qarash aad uu kaa galay way beerta wayatacallaqu wujuubu zakaati zakada wujuubkeedu wuu ku tacalluqaa fiiha fi lkhamsati awsuq khamsatu awsuqi oo shantii yacni wasqi zakada wujuubkeedu uu ku tacalluqaa oo xiriiruu la leeyahay bibuduwi salaaxi wanaagga muuqashadiisa beerta in la cuno ay bislaato haddii ay gaartay bibuduwi salaaxi wanaagga muuqashadiisa ayaa zakadu ku waajibtaa haadaa kani binisbati wanaagga muuqashadiisa waa haddii loo nisbeeyo lihamari الnakhli timirta miraheeda haddii loo nisbeeyo iyo walcinabi cinabka haddii loo nisbeeyo waishtidaadi alxabi iyo xabadda adkaashadeeda xabadda adkaashadeeda ayuu ku waajibaa maxaa loola jeedaa hadalkan ulajeedadiisa waxaa weeye goormaa la leeyahay beertan haddaa zaka ku waajibtay saacaddana zaka ku waajibtay goormaa la leeyahay xilliga zakadu beerta ku waajibaysa waxaa weeye waa buduwi salaaxa la fiiray buduwi salaax maxaa loola jeedaa yacni waa in beerta bisaylkeedii uu ku bilowday gelley hadday tahay kulligeed inay wada bislaato shardi maaha haddiiba qayb beerta ka mid aho bisaylkii uu ku soo bilowdo oo xabaddii ay adkaatay oo gellaydii ay adayg yeelatay soo ad adkaatay bis way zakadii waajib xuquuqdii masaakiintu markaas beertan waa ku tacalluqdaa laleeyahy beertii markay bislaatay kabacdi oo xabaddii adkaatay oo timirtii oo kale timirtii guduud guduud ay isku beddeshay oo midabkeedii inta isbeddelay bisaylkii habkii bisaylkaba ay isu beddeshay calaamaadkii bisaylka calaamaadkii bisaylka uu isku bedelay oo midabkii bisaylka uu beertii fuulay markaa kabacdi haddaad beertii iska iibsato markii bisaylkii la gaaray kabacdi ayaa maaligii iska iibsaday xaqii masaakiinta waa laga rabaa li'annahu markii beertii sakadii ay gaartay oo bisaylkii ay bilowday ayada waxaad istiri adigoo jaahil ah yaysan beertu soo go'in oo shafashada yaan la gaarinayn xaqii masaakiinta yaan keen lagu dhihina iska hormari marba haddiiba bisaylkii bilowday xaqii masaakiinta waa kugu go'ay ama iibso ama ha iibsan adigaa laga rabaa xaqii masaakiinta mar walbaba wayatacallaqu wujuubu zakaat zakada wujuubkeedu fiiha fii khamsati awsuq uu ku waajibaa bibuduwi salaax wanaagga muuqashadiisa wanaagga waxaa loola jeedaa waa mabaadi annadji bilowga bisaylka waa inuu beerta ku ku bilowdo bisayl calaamaad bisayl ah waa in midhihii ay ku bilowdaan haadaa kani binisbati nisbayn wey litamari nakli waa timirta midhaheeda haddii loo nisbeeyo waa in timirtii bisayl uu ku bilowday waalcinabi cinabkii waa in bisayl ku bilowday washtidaadi alxabi xabadda adkaashadeeda raashinka caadiga ah oo qamadiga iyo ganleyda iyona waa in xabaddu adkaato xoog ay yeelato ganleyda xoog ay yeelato markaasaa la leeyahay sakadii way waajibtay faslu fii zakaati اlbadan fii zakaati اlbadani wuxuu u fasal yahay jirka sakadiisii waxaan soo marnay zakaatulmaal zakada waxay u qaybsamaysay laba qaybood zakaatulmaal iyo zakaatulbadan mar maalka zake laga bixinayo geelii arigii loodii beerihii raashinkii zake laga soo bixinayo ayaan soo qaadanay markan waxaa weeye bini aadamkii naftiisaa zake laga bixinaya jirkaagii aad zake ka bixinay jirkaagii ayaad zake ka bixin taasaa loola jeedaa zakaatulbadan tajibu way waajibtaa zakaatulbadan waa zakaatulfidriga zakaatulbadanka waxaa loola jeedaa zakaatulfidri leannu zakaatulfidri maxaa laga bixiyaa dadka naftooda dadka naftooda laga bixiyaa xoolo laga bixinayo meel ku xaraysan ma aha tajibu way waajibtaa zakaatulbadan calaa kulli muslim qof kastoo muslima qofku inuu muslim yahay waa shardi muslimkaasoo mukallafin ee mukallafa ayay ku waajibtaa waa qofka ay ku waajibayso waa inuu qaangaar yahay caaqil yahay waa shardi haddii adugu qaangaar aad tahay oo caaqil aad tahay adigana waajibay sakadu kugu tahay zakaatulfidri inaad naftaada ka bixiso intii biilkoodu uu waajib kugu yahay oo carruurtii yareerka aad biilaysay xaaskii waalidkii aad biilaysay kulli waajib wey inaad ka bixiso muslimkaasoo mukallaf ah can nafsihi ayay ka waajibtaa inuu ka bixiyo haddaad qaangaarta horta naftaada ka bilow waajiba markaas kabacdi way carruurtaada wa canman shaksi xaggiisa inuu ka bixiyana waa waajib shaksigaasoo talzamuhu ay lmukallaf qofkii mukallafka ahay ay ku waajibaysay nafaqatu shaksigaa biilkiisa uu ku waajibayo oo min almuslimiina muslimiintii ah qof kastoo biilkiisu waajibba kugu yahay waa ka bixinaya zakaatulfitr qof kasta oo inaad biisho ay waajib kugu tahay waalidkaagii xaaskaagii carruurtaadii qof kastaoo nafaqadooda waajib kugu tahay maxaa baxay caman talzamuhu nafaqatu min almuslimiin waxaa baxay dadka guriga kugula nool laakiin ixsaan ahaan aada u biisho maalan in adeerkaa oo kale abtigaa ruuxii uu dhalay oo kale ruux iska xirowho miskiinahoo gurigaaga cunto ka cuna oo kale oo markaa isagu si ixsaana aada u biilayso ood cunto u siinayso dadkaas sakadooda waajib kuguma aha leanna waxaa weye waxaad u nafaqaynayso waa ixsaan ee waajib ma aha waxa sakaatulfidri inaad ka dhiibto ay waajib tahay waa dadka ay sharcigu waajib uu kaaga dhigay inaad nafaqayso waalidkii carruurtii xaaskii wa caman talzamuhu nafaqatuhu min almuslimiin xuran xur ah kaana ahaaya qofkaas qofka sakada laga bixinayo ama xur ha noqdo aw cabdan ama addoon ha noqdo addoomankii kuu joogay ayagana waad ka bixinaya sakada sagiiran ruux yar ha noqdo aw kabiiran ruux weyn ha noqdo cunug yaroo xala dhashaba ha noqdo hadduu doono qofka sakada laga bixinayo inuu qaan gaaro shardi maaha xalay hadduu dhashay waa ka bixinay sagiir ha noqdo hadduu doono aw kabiiran qof weyn ha noqdo hadduu doono dakaran rag ha noqdo aw hayrahu hayra dakar ama ragga hayrkiis ha noqdo haweeney ha noqdo isla mid wey waa laga bixin biguruubi shamsi aakhiri yowmi goorma wey marka ay waajibaysa marka biguruubi shamsi aakhiri yowmi maalinta ugu dambaysa qoraxdeeda qoraxdaa dhiciddeeda ayaa sakadu ku waajibtaa yoomkaasoo min ramadaana ee ramadaan ka mida maalintii ramadaan ugu dambaysay qoraxdu markay dhacdo maca idraaki juz-in qayb soo gaariddeeda micigeeda sakadu ku waajibtaa qaybtaasoo min shawaalin bisha shawaal ka mida labadaas arrimood waa shardi laba arrimood oo istisaaran wey oo laga maarmaan ah qofku waa inuu soo gaaray maalintii ugu dambaysay oo ramadaanku qoraxdu markay dhacaysay waa inuu qofku joogay waa shardi qayb shawaalka ka mida qayb shawaalka ka mida bishii yacnii waa bishii yani shawaal markay dhalanaysana qofku inuu joogay waa shardi labada arrimood inuu qofku soo gaaru kulmiyo shardi wey maxaa baxay marka labadaas arrimood lid waxaa baxay qoraxdu markii ay dhacaysay qofkani maba joogin maalintii ugu dambaysay ramadaan dhammaanaya maalintii ramadaan ugu dambaysay qoraxdu markay dhacaysay ma joogin cunugani wuxuu kuu dhashay habeenkii ciidda habeenkii ciidda carruurkani kuu dhashay qoraxdu markay dhacaysay maalintii ugu dambaysay ramadaan ma jooginba calooshuu ku jira cunugaa sakadiisa waajib kuguma ah leannu maxaa shardi ah biguruubi shamsi aakhiri yowmin min ramadaan maca idraaki juzin min shawaal qofku qoraxdu markay dhacaysana waa inuu joogay bishii shawaalna oo markaa la ciidaysanayo maalintaa la ciidaysanayana waa inuu joogay habeenkeedii taasaa shardiga marka carruurkani hadduu kuu dhashay qoraxdu markay dhacaysay ma joogine habeenkii ciidduu kuu dhashay habeenkii ciidda ayuu carruurkan dhashay sakadiisi waajib noqonayso marka waajib noqonayso waxaa kaloo la mid a gabadhii aad guursatay habeenkii ciidda habeenkii ciiddu soo gelaysay ayaad gabarh nikaaxsatay gabadhaas waajib kuguma aha sakaatulfidrigeeda liannahu amaad qabtay uun qoraxdu markay dhacaysay maalintii ugu dambaysay ramadaan qoraxdu markay dhacaysay gabadha ma kugu nikaaxsaneed maya sakaatufidrigeeduna waajib kuguma aha marka labadan arrimood qofku inuu kulmiyo waa laga maarmaan biguruubi shamsi aakhiri yowmin min ramadaan maca idraaki juzin min shawaal laga maarmaan wa wujuudi alfadli dheeraad heliddiisa ayaa sakadu ku waajibtaa can ma'unatihi qarashkiisii asaga ku baxaya biilkiisa qarashkiisii wax ka dheeraada waa inuu qofku heli karo oo nafaqadiisiyaa loola jeeda nafaqadiisii wax ka dheeraada waa inuu heli karo wa ma'unati ciyaalihi ciyaalkiisa ciyaalka nafaqadooda wax ka dheeraadana waa inuu heli karo yowma alciidi maalintii ciidda wax ka dheeraada waa inuu heli karo wa leylatahu leylata alciid habeenkii ciidda wax ka dheeraada waa inuu heli karo nafaqadiisa iyo nafaqada carruurtiisa sakaatulfidri waxaa kaloo shardi ah qofka ay ku waajibayso maalintaas la ciidaysanayo iyo habeenkii ciiddu soo gelaysa habeenkii ciiddu soo gelaysa iyo maalinta ciidda biilkaagii iyo carruurtaadii biilkoodii wax ka badan inaad heli karto waa shardi amaa haddii maalintii ciiddii iyo habeenkii ciidda biilkaagii wax aysan ka soo harin wax aysan ka soo harin ay isku jaan go-een maalintii ciidda iyo habeenkii ciidda biilkaagii waa isku jaan go-een waxba kama soo harin amaba biilkaagii ma heli karinba maalintii la ciidaysanayo habeenkii la ciidaysanayo adigii yaaba yacni qadaayeyba waxba waajib kuguma ah markaas qofka noocaas oo kale ah wax waajib ku ahi ma jiraan oo sakaatulfidri ah maxaan la bixin marka sheekhu wuxuu ka hadli qadarka la bixinayo sakaatulfidri qadarka la bixinayo wa hiya sakaatulfidri saacun waa suus suuskaasoo min haalibi quuti beladihi beledi اlmusaki qofka sakada bixinaya magaalada uu ku nool yahay magaalada quudkeeda quudkaa haalibkiisa ka ahaada qofka sakada bixinaya magaalada uu ku nool yahay quutu haalibkeeda raashinka inta badan laga cuno ayaa loola jeedaa quutulhaalibka dadku maxay u badan yihiin raashinka laga cuno magaalada muxuu u badan yahay kaasaa waajib kugu noqonaya raashinkaa loo badan yahay inaad diibto wadaalika kalburi burkii oo kale de waa burka waxaa loola jeedaa macnihii hadda aan soo marnay waxaa loola jeedaa qamadigii noolnoolaayo xabadda ahaa oon weli la shiidin qamadigii noolnoolaayo oon weli la shiidin oo makiinadda aan taaban kaasaa loola jeedaa ee ulajeeddada maaha kalburi burkan hadda soomaaliya aan u naqaano loolama jeedo kaas leanna burkan sakaatulfidri laguma bixin karo leanna sakaatulfidri waxaa shardi ah xabad aan la shiidin in lagu bixiyaa shardi ah xabaddiioo nool oon la shiidin in lagu bixiyaa shardi ah marka burka waxaa loola jeedaa qamadigi xabadiisii wey xabaddii qamadigi washaciiri sarreentii oo kale waalurzi beriiskii oo kale waalximasi shumuraydii oo kale raashinkan ximaska waddankeenan hadda ma yaallo laakiin dhulkan yeman uu ku badan yahay suudaan sacuudi waddamadaasuu ku badan yahay oo sida annagu gelleyda aan suuqa ugu iibsanno saasaa suuqyadooda lagu iibiyaa waxay wax yar ay yacni u eg tahay bahashan yaroo oo digirtan misirta la yidhaah misirta oo yar yartaa weliba midda yar yar misirtaas yar yarkaahay aada ugu egta weliba misirta yar yarkaa iyadu waa mudawara waa wareegsan tahay xoogaa iyadu waa dhuudhuubanta waa dhuudhuubantaa ximaskaas ximaskaasaa la yidhaha walfuuli digirtii oo kale wa tamri timirtii oo kale haddii quutulghaalibka raashinka laga cuno timir uu u badan yahay timiraa lagu bixina quutulghaalibka hadduu timir noqdo wazabiibi zabiibkii oo kale hadduu quutulghaalibku zabiib noqdo zabiibaad bixina falow kaana hadduu ahaado shaksigu bibeledin fii beledin magaalo qofku hadduu joogo oo magaalo uu ku sugan yahay ahlu beledkaasoo yaqtaatuuna quudeysta albura qamadi bis qamadi bisay quudeystaan oo quutulghaalibkoodu waxa weeye waa bur qamadigaasay cunaan falaa yujzi'u uma gudaayo hayruhu hayru lburi burkaas waxaan ahayn sakaatulfidri laguma bixin karo wahaakada kuwii kalena waa la mid haddii beriis inta badan quutulghaalibku beriis hadduu yahay wax kale laguma bixin karo quutulghaalibku hadduu noqday ximas ximas hadduu noqdo quutulghaalibku wax kale laguma bixin karo marka laazim mar walbaba quutulghaalibka in lagu bixiyo waa laga maarmaan waxaa kaloo waajib ah sida hadda kitaabka uu kuu sheegayo raashin in lagu bixiyana waa waajib lacag laguma bixin karo zakaatulfidri lacag laguma bixin karo maxaa yele xadiiskii bukhaari iyo muslim iyo keyrkeed ay warinayeen min xadiisi cabdillahi bni cumar xadiiska cabdillahi bni cumar uu warinaayo farada rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam zakaata alfidri min ramadaan saacan min tamrin saacan min tamrin u cabdullahi bni cumar hal suus oo timira saacan min tamrin aw shaciir aw saacan min shaciir ama hal suus oo qamadi ah nebiga markuu sala allahu alayh wasalama xilligiisa wuxuu amray oo lagu bixin jiray waxa weeye waa raashinka raashinkaas wey amaa lacag ma kaaga ansaxayso inaad ku bixiso haddaad tiraa afartii koombo ayaan u qiimaynaa miskiinkii markaasaan qiimo ahaan u siin ma kaa ansaxayso ma kaa ansaxayso leannahu nabigeenu sala allahu calayh wasalam xilligaas uu tilmaamayey in raashin la bixiyo inay waajib tahay lacagaa jiri jiray xilligii nabiga sala allahu calayh wasalam weliba lacagta ugu qaalisanaa jirto oo lacagta la yidhaaho diinaarka oo dahab ka samaysan lacag dahab ka samaysanaa jirto maca daalika ma lagu bixin jirin xilliga nabiga sala allahu alay wasalam zakaatulfitri lacag laguma bixin jirin marka waajibku wuxuu noqonaa raashi ahaan in loo bixiyo si loo raaco hadyigii nabiga sala allahu calayh wasalam iyo qaabkii uu u jideeyey nabiga sala allahu calayh wasalam diintuna caqli maaha caqliga inaad ku dabakdo maaha caqligaaga waxaa ka weyn nusuusta nusuustay naskaa ka weyn caqli haddaad caqli ku farsamayso oo tidhaaho haddee afar koonboo qallalan miskiinka haddaan siiyo waxaa ka maqnaanaya suugadii saas awgeed marka waa u lacagaynaaho waxaan siinaa lacagaan iska siin laba dolaraan u tuuri ama afar dolaraan u tuuri aad tidhaah asagu suugadii iyo wixii dhammaayba ha ku gato oo hadday adiga suugo aad rabtid adigoo ilaalinaya habkii nabiga sala allahu alayh wasalam sakada uu ku bixinayey afartii koombana sii suugadana ayaa kuu diidaya haddii adiga ajir badsi aad raadinayso laba dolarna u tuur ama afar dolarna u tuur waa suugadaadii dheh yaa kuu diiday haddii khayrdoon aad tahay khayrdoon haddaad tahay yaa kuu diiday haddaad doonto boqol dolar ugu sii dar boqol dolar ugu sii dar khayrdoon haddii aad tahay laakiin waxa weye mar walbaba naska in la raaco waa laga maarmaan naska siduu yahay raashinkaasuu ku yimi raashinka waxaan ahayna kuma baxayso allah subxana wataala